wasiirka wasaaradda reer degheleysiyoodka dowladda hirshabeelle cabdulaahi cadde iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur iyo weliba sirasmeed degmada warsheekh iyo ankufurana shirka reer degheleysiyoodka laka xaliyaaye olaadyaer oo dhowaan dhex martay beela walaale wadadegow deegaanada hooskoyo degmada shirka wayba goobro ku hayay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka hirshabeelle gudoomiyaalka degmooyinka warsheekh iyo balcad iyo mas-uuliyiin kale ku tirsan maamulka heer gobol iyo heer degma ujeedka shirka yahay in sinibadilan xali khilaafaadka dheh waana langogala xaara wada shaqaynta iyo weliba wada noolaadowka waarta ee bulshada oo dhexmaraasa beelo walaale iyo oona odayaalka dhaqanka ee lamada dhanba lakamarta qaaday shirka siyo markaas door muuqdan ku qaadan geedin socodka nabadeynta ankoreenhana ku mid ee odayaalka dhaqanka iyo hubnoogay shalduwan ee ku qaybgalay kulanka iyo bulshada ka dhiirigeliya iyo si mas-uuliyad leh an ku faa'iidaysadaan nibadka wada noolaadowka waarta waxaan horta idinka idinkugu ducaynaa mahdi soo baxay inuu ilaahay idinka dhig umar gal maaha ceebta dhex taal walax wanaagsan maaha wax la jeclaa karana maaha dadka isma necbo oo haddii in layska hor yimaado waa layslunkoha laakiin wasaqaa gadaashadoo taal iyo walcaan loo jeedo bermageydi oo la taabo jirin oo la dhowri jirin aaraadiyaa lagala hadlaa taasaa dhacday waxaa waaye sharaf ma ahin waxaan soo dhawaynaynaa aadna u samaynaynaa walax ilaahay idmay lama celi kare wixii hadda ka horreeyay idanka ilaahay inay ahaayeen hadda la wixii ka dambeeyey laakiin rag inuu soo baxaan rajayn waxaan codsanaynaa haddaad tihiin dowladdeeni haddaadna marna tihiin wiilasheenni waxaan codsanaynaa in baasha lasoo afjaro anii mataqaanaa mar dambe uusan dhicin dagaal sukeeye oo kaleento cumar galmaax uusan dhicin mataqaanaa saad sheegteenba waxa dhanba waa dhammayaynaa tiriin aada iyo aad aada ugu mahadsan tihiin annagana waa iidaynaa
warsheekhaan joognaa maamarka warsheekhna waa joogaa halka balcadna waa joogaa xamarna waa nagala soo diray kii jawhirna waa joogaa gubaratoore naga adeera ee gobolka shabeelle dhaca xukumo unuka nala dhashay haddaa ceebkeenana caabtaynii asturi lahayna waana la jiryaa ee waxaa soo marnay iidoon iri lo giil iyo dad noolnool fil noogala qaado
dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed nuur yaa lamada dhanba usaanka baagi iyo gaadan heliiska nabadeed ee bulshada ka noolada korta warsheekh waa soo naqnaqatay anoon hadda gudoomiye ahaynaan intaa soo maraan dadka xirnay qaaraan inta idinka wadnaan waxaan jeedna cadale cadale kuwaaan idinka soo xirnaan balcad ku soo xirnay wax dhammaada ma jiraan mar walba aqabaddi waa taaganta illee wixii laysku haystay oo dadkan sababta ay u dhimahayaan ahay lama aaduha la dhammaystiri maa waana dhulka kadambeyntii wasiirka wasaaradda reedanhaliisyowka dowladda hirshabeelle cabdulaahi cadde iyo wayba ku hadlay in wasaaradda kugu honta wadahaliisyowka bulshada iyo beelo walaalo ee dhexmaraasa olaado wada degaayeenna deegaanadii weliba degmooyinka kaliya waxaan rabnaa annaga waa isu nimade waana wada jirnaa meesha loo socdana cid walba waa og tahay mishkilada cumar galmaax ka dhex jirtoo dhan ayaana noola soo diraye tan xasangaab iyo duuliye kaliya noolama soo dirin laakiin xoogay way kala culus tahay midda hadda dhiiggeeda daadanayo inaan hormarinno ayaan yacnii isu sheegnay oo waa midda hadda caawa aan u fadhinno guusheeda furayno marka cid laga tegaya ma jirto idinku naftiinana waxaan rabnaa inaad ta nadiif naqataan gogolaha soo socda adeer ka naqatiin oo idinkaashanaan rajaynaa insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo marka waxaan rabnaa sida yacni mataqaanaa shirku u soconaayo iyo sida wax loo kala hormarinaayo inaan yacni isla wadaagnaan rabnaa shirku maadaama caawa uunoo furmaayo xasangaab iyo duuliyana uu furmaayo waxa leysku haayana dhul ay yihiin waxaan isu sheegnay guddigayna meesha fiixaysoo yacni nabarkaahe fiitadaahe bugto haddaanan la dhayin wuxuma daawoobi karaan marka inaan dhulkii ka bilaawno ayaan annaga ka guddiya aan ku soo heshiinay